tababarku iyo weliba uusan dareeraya muddo ku dhowaada lama bilood ah kaasaytiyo ardayda la kabaraya diyaargarowga imtixaanka shahaadiga fasalka siyeedaad ee degmada bardaala siyoonagada lahayeen haanu ku guuleysadii hadafsho ardaydu iyo weliba iyo ku shalqooyeen iskuulada kiyaala degmada bardaala welibana biyaayay macalimiinta iskuulada siyo ardayda lansiya sidii on ku guuleysada lahaayena maadaama haddii on gudubaayana dugsiyada sare waanu ku gudubaayana dugsiyada dhexe haana kumid ee ardayda ku faa-iideystay tababarku oo ku hadaliyo ona ku sheekayay walyaawayo baradena iyo ona umahadnagee macalimiinta siyana fursado iyo ona sheegay in walbadan yo ku faa-iidena diyaargarow faylanayo anka jaran imtixaanka fasalka sideedaada ee dugsiyada dhexe oo dhowaan la galo doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacay weliba leray isalmey maalin shaabam mayba kusole iskuul bardaala mayba kumid ahay ardaydii lankaqobadi tareyinka iskuul bardaala mayba hanin bilaawday ramadaanka ileeka hanin gabogabooy mahadan weliban sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala taasnin suurtageli taas kudib mayba mahadbiin oo lahankoogu kornantungu diray dhammaan maalimiintay dhammaantii oo lahankoogu korn mayba sangleh eegeedan mahadsantin saas oo kale mayba antunku mahadnagay maamee maamulaagay cabdulaahi xasan maya kalahaadeen maamula eegeedan mahadsinta magaca maybileereynaad musubeeraadi maybaan ku jeeday iskuulka abubakar maybana kumid ee ardayda langowadi tababarka sinadku maybana mahadnagay maamulyaalkan intaba inti tababarkuna ningowad asalaamu calaykum magacay weliba leerey maxamed ibraahim maxamed weliba kumid ah ardayda ka qaadaya trainingka iskuul berdaale walibana ku socday iskuulka aldaareen primary and secondary school waliba muddooyinkan kadambeeyay hanin socday training ilaa ilaa ku bilaabo bilisidaad ilaa hadda la maraayo bilan afraad marka waliba meela hadaanin ka dhamaado doone trainingki anoona kumid ahaa ardayda sanadkan aan gudbaa dugsiga dhexe aanan gudbaa dugsi sare oona kumid ah ardayda qaadadayd imtixaanka shahriga ee fasalka siyeedaad waliban duntunku mahadnagay maamulaha dhammaantiyo maamulaha iskuulka aldaareen maamulaha iskuul berdaale khaasatan waliban tunku mahadnagay maamulaha iskuulka aldaareen master maxamuud eedyada mahadsanto maamula iyo dhammaan macalimiintii waqtiyo iyo si sharafta leh unmayban qiimeen eedyada mahadsantiin tababarkun yaa ardayda walbadan aan taro doona imtixaanka iyo dhowaanta iyo galo doonana taasaytoo fursadan ah iyo sifayla imtixaanka anka diyaar garoobana islamarkaana iyagu ku hortago korana walyaabo dhibaato kanagada koraa